waxa weeyaan waxaan doonayay inaan ka hadlo arrin inagu cusub oo inaan hore u arki jirin oo dalka ku cusub oo la yidhaahdo qoladan r r u ayaan doonayay inaan wax ka idhaa kolka hore waxaa isweydiin leh r r u d waa maxay yaa xukuma yaa kharashka bixiya halkay inaga soo gashay waa wax ka baxsan dowladdeenna oo ajnebi baa xukuma oo taasina ay waxu dhimayso madax banaanideennii ay muxuuha dhaawacayso kolka daakhiliga la weydiiyey wuxuu dha anugu ma ogi ciidanka buliiska muxuuha jenaraalka ciidanka buliiska kolka la weydiiyey wuxuu dha ma ogi kolkaa waxaa isweydiin le aar aar yuuda halkee laga anfaa maxayse tahay yaase lacagta kharashka ka bixiya waa su-aal waa wax inagu cusub oonayna soo mari jirin dabeecadda iyo sabka ay u dhaqantaa waa hab aada u qallafsan waana astaamaha kacdoonku ka dhasho weeyaan nimay maalintii suuqa ka helayaan oo fadhiya makhaayadaha oo ayarun loo keeni karo sama oo la odhan karo berrita maxkamad maxkamadda kaalay ayay intaa intay dhaafaan ayaa waxay odhana ayay saqda dhexe muxuuha gurigii u gelayaan oy jabsanayaan waxaa igu maqaalaa baalweynin bay haystaanoo hamarahoo dhowr nin qabtaanoo albaabka lagu dhufto lesu gudaha ugu dhaca waa wax inagu cusub maxaa waktigaa ay ula eeganayaan maxay carruurtii iyo reerkii uga sasinayaan ilaa aroortiiba way qaban kari laha way u yeedhi kari lahaayeen hadduu diida yeedhmadana inta askari loo diro kullabaadba aanu la socon ayaa ayaa la geyn lahaa muxuuha maxkamadda la geyn lahaa maxaa kelifay markaa in reerkii loo dhaco oo saqda dhexe imanka habeenkii dhoweed waxay ahayd labadii arooryo marka ay bilaabeen labadii arooriyaah waxay saasu socotay muddo ko guriga ciddii joogtay way istaafacay carruur dushood baa muxuuha dagaalku ku socday reer iska nabade nabad ku seexday ayaa muxuuha ay dhibaatadaasi gaadhay carruurtii dhiiggii baa arkaysaa iyagaaba wax la yeelo maxaa qoriga dabiisa qaarkood lala dhacay waa carruur iyaga muxuuha sagaal jirku malaha ugu weynaa meelahaas da'daas kolkaa dabeet waxa weeyaan waxaan waa dhibaato ah maxay dawladdu ku falaysaa hadday ka tahay hala boqo madaafiicdii inay siyaad barre iyo diyaaradihiisii waxaa la soo dhaafo wax lagu baqa ma aha hadday iloobeen waanu u sheegaynaa waxaanu leenahay baqi may jirto idinku ciirta ha iska daadinina waxa weeyaan wixii qayrkiinba eeday mahadin maysaan dadka ka daaya muxuu ahaa terrorismka boliis madaxa soo qarsada oo dhar soo xidha oo dabeetana muxuu ahaa reerkii iyo wixii galalafa maynaan arki jirin boliiska iyo babliku waxay ahayn dad saaxiiba boliisku uu adeego dadweynaha laakiin dadweyne wax laaya waxaa inoogu horeeya boliis wax laaya waxaa inoogu horreeyey maamulkana inoogu horreeyey waa arrin inagu cusub oo aan loo baahnayn oo muxuu ahaa aan dadku ka mutaysan xukuumadda aslanamtii waxaanu dagaalkii la bilaabay waxa uu ka dhacay waxay ahayd waa waa xorriyad xorriyatul qowlkii oo laga tegey guryo loo dhacayo yacnii xoolihii oo la dhacayo waxyaalahaasaa muxuuha laga ayaa dagaalkii ka ka bilaabmay xifafaalihii inaynu dib ugu noqonnana ma aha sida maaha dowgu ma aha kolkaa meeshan miyir baa ka maqan wanaag baa ka maqan waxaad isweydiinaysaa aar aaryuudan yaa wata ee ka madaxma dawladdeenna kolka wasiirkii daakhil ma ogi uu yidhaahdo kii ciidamada booliiska ka madaxdaha ma ogi yidhaahdo maxaa yaa keenay maxaa keenay haddaba hayana doqonnimaa in nimankaa madaxda ah ee daakhiliga iyo booliiska muxuu ahaa ciidanka u madaxdaa booliiska inay yidhaahdaan waxaan dhacayo ma ogin iyagay ku tahay doqonnimo weyn in iska risaan gareeyaan bay ahayd ilaah baa risaqaaye in iskaga tagaan bay ahayd haddayna joojin karayn muxuuha waxba ka socdo kolkaa waxaad moodaa inaan waxaan oo dhami wax nagu cusub oo aan loo dulqaadan karin oo aan lagu dhaqmi karin ay yihiin waxaa kolkaa isweydiin leh xaggaynu u soconnaa waxaynu u soconnaa haddii sidan laga tanaasuli waayo waxaynu u soconnaa inaynu la noqonno la midowno muxuu ahaa soomaaliya waa iswada haysa waxaynu ku faanaa nabadgelyada waynanu leenahay nabadgelyada way fiican tahay waxa dadku ku farxaa madaxweynihoo lugaynayaana soo maray farxad bay u tahay maaha askari inay daba yaacaso maaha inay muxuu la gelbinaya maaha waxa weeyaan dadku waa dad nabadgelyada jecel waa dad maxaa wanaagga jecel waa dad u baahan wanaagga kolkaa dabata taasi waa waxa weeyaan innaga danteennu waxay ku jirtaa in dadku sidaa uu nabadgelyada u doonayo in xukuumadduna ula garato ayay muxuuha ku fiican laakiin ilaa iminka lama garanayso xukuumadda maxaa qabta sharcigaa qabta sharcigii kolkay ku dhaqmi weydo ha la noo kordhiyo muddada sidii xasan u sheegay dayana wax meesha ku jira maaha oo intanay ka adkaan weyday dabeetana tii ha la noo sii siyaadiyala caqliga ma gasho kolkaa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in xukuumadda miyir keento oo kolkan ay ninkii ay suuqa uga yeedhi lahaayeen samanka loo dhiibi lahaa ee muxuuha maxkamadda iman lahaa hadduu diidana askari qurigii u keeni lahaa kolka habeenkii intaasoo rasaasa loo rido magacii iyo sumcadii muxuu ahaa dawladda iyo nabadgelyadaynu ku faanaynayba way dhaawacaysa waxaa la soodhayso tii nabadgelyo lagu faanayay waa maxay waxaan muxuuha meesha ka socda waa foolxumo ay iyadu soo jiidanaysa weeye mid ilaahay baday ma aha sida runtaa kolkaa waxa weeyaan annagu madalahaan waxaanu leenahay sidani si lagu dhaqmi karo ma aha dib ha loo noqo ha laga fekero xisbiga kulmiye wax alla wixii uu ka cabanayay oo dhan hadday corruption tahay hadday muxuu ahaa sharci darro tahay wixii oo dhan isagaa ku dhaqmaya maanta kolkaa kulmiye waxaan u malaynayaa ta qura ee u fiican waa madaxweynaha iyo iyagoo iska risaangareeyo ay dariiqa u baneeyaanoo dawladku meel gaara ila wixii waa wada burburin sidii loo sheegayey baarlamankii waktigiisa uu dhammaado sharci darruu ku joogaa kolkay shaqadooda qabsan waayaan baa la yidhaahdaa kordhin laakiin kordhintu shuruud bay leedahay waa inay aafo weyne dhacdaa waa in balaayaa dhacdaa waa in wax lagu qaban kari waayaa dhaca maaha intaan iska seexanoon ay murmaan murmaan murmaan inay maalinta dambe yidhahdaan wayna soo gudagashee muxuu ahaa aynu kordhisan kordhiskana dabeetana ay dan wada arkaan guurtidu doorashaba ma gasho waa taa ilaa intii ay soo bilaabeen maxaa kordhisun bay ku socdeen baarlamankii way ka dhammaadeen kordhis bay ku socdeen waayadanba xukuumaddiina wax yar baa u haray kolkaa dabeeta kordhis dambe oo la aqbalayaa ma jira ninkii shaqadiisa ka seexdow iskaga tag oo hawsha ma keri karayside iskaga bax laakiin kordhis dambe oo laysku maslaxo ma jiraan nimaan sharci isagiiba ahayn inuu yidhaha waxbaan kordhinayaa oan ku dhexdhexaadinayaana waa waxaan la aqbali karayn kolkaa saleemaan iyo xaaji cabd iyo gruubkan suhursanaya kulba muxuu ahaa meel laysugu tegayo kordhis lama aqbalayo muddadiisii way dhammaatay waktigiisii waa laga baxay waxaa la arkay inaan waxba ka soo kordhayn oo kii shalaytay kordhiska diidanaa maanta uu ii kordhiya leeyahay ayaa ka soo baxay kolkaa waxa weeyaan ummaddan xisbi baad maamuli kari weydeen oo aada isku haysataan oo qayladiisu socotay muddadaa dheer dalla ma maamuli kartaan kolkaa waxa weeyaan shaydaanka iska naara dariiqa banneeya dawladku isxasila dawladku meel gaara ha la sameeyo oo sharciyada la hagaajisa muddo gaabanna ku oon weliba iyadu ka qayb gelin doorashada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu